aad iyo aad sida aad hadda aada maaragtay aada og tahay waxaa la dhisay dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan u istaagnay in maaragtay ay ay soo xildhibaanada haweenka ay soo galaan qoontada iyo oo soddonkaaha ay ku leeyihiin wixii qabiilka helo qabiil walba wixii ku aadan inta qaybta uu ka heli ay ka helileyd gabadha inaan maaragtay aan aan ololeyno iyadoo aan maaragtay taariikhdii horena soo marto hirshabeelle markii la dhisayey ay suurtoobi weysay beerihii odayaashii wax qaybinayay inay kusoo daraan gabdhaha tiradii oo laga rabay hirshabeelle oo shan gabdhood kaliya ay fadhido tirada baarlamaankana uu yahay boqol toban iyo toddobo sagaal iyo toban gabdhood oo ka maqan baarlamaanka hirshabeelle in maaragtay sidii ay ku heli lahaayeen aanu istaagno buuxinteedii sidii taariikhdii hore na soo martoo kale ay sidayna u noqonina ay qeyb weyn ay ka qaataan degmooyinka konsalada la dhisaayo inay qeybtii qabiilka uu qabiil walba uu helo sidii qeybtii gabdhaha ay oga imaan lahayd oy u buuxsanto koontadii loogu talagalay deegaanada inay gabdhaha kasoo galaan
marka dhinaca kale wasaaraddu qorshaha ma ugu jirtaa sidii ama xeer ay kasoo saarto gudniinka fircooniga oo kale iyo kufsiga iyo waxyaabaha haweenka tacadiyada lagula kaco deegaanada hirshabeelle
aada iyo aad kufsigo tacadiga oo kale xeer xeer loo ansixiyo baarlamaanka in la geeyo la ansixiyo ayaan soo soo diyaarinay waxaan kale oo jirta maaragtay ilaalinta xaquuqda caruurta oo soomaaliya oo dhan ay ka qayb qaadatay adduunka in maaragtay ay ilaalinta xaquuqda caruurta sidii askareynta iyo ka ilaalinta caruurta ay qaadanayaan qolada nabadiidka si maaragtay caruurtii ay waxbarasho u helaan oo aan meelaha loo adeegsanin waxyaaba maaragtay oo oo dhibaataynaya ayaga ama dadkooda ama deegaankooda intaasoo dhan waxaan rabnaa inaan haddii ilaa yihahda baarlamaanka aan geyno sharcigaas la ansixiyo cid allaale ciddii xadgudub samayso ama u dhaqanta in maaragtay la adeegsiga caruurta sidii loogu hortegi lahaa inaan baarlamaanka aan sharcigaas horgeyno
marka dhinacyada kala duwan haweenka waxaan la ognahay in ay yihiin lafdhabarka bulshada iyo horumarkana ay qayb lixaad leh ka qaataan marka haween fara badan oo waxbartana waa ay jiraan oo oo tacliinta sare ka soo baxay haweenkaas dhiirigelin ma u samaysaan iyo shaqo abuur iyo waxay lamid a
shaqo abuur waxaan aan u sameynay haween badan oo waxaa jiro oo waxbarashadii gabdhaha ay awoodi waayeen inay ilma caruurta hadday hooyada saddex ama afar caruur ay guriga u jirto oo isla gaaray inay waxbartaan haddana awoodi waayeen markii kabacdi iskoolladii inay noqdeen iskoola lacag lagu dhiganayo fi ah waxaan sameynay iskool oo gabdhaha oo shaqaalahoo kale gabdhaha guryaha ka shaqeeya gabdhaha qaybta culiyaamiinta in iskool aan u fadno oo dadka waaweyn aan ugu magac darnay gabdho badan oo usoo maaragtay voluntary lagu shaqeeyo waxaan kaloo u sameynay aan haddana rabnaa inaan xoojino hadii allaha uwadalo ogolaado dugsigii saddex dugsi ilaa afar dugsi oo balweynaha iyo iyo iyo iyo shabeellaha dhexe farsamadii dumistikada gacanta si ay horumarna uga helaan waxna ugu bartaan ganacsina u geystaan iyadoo ay maaragtay ay dhaqankii soo celintiisina aan maarata aan ku dadaaleyno oo gabdhihii ay samaystaan dambiilihii iyo maaragtay sariyadii koofiyadii fanaanadihii darka hidaha dhaqanka marka tababarkaas oo hadda noo socdo laakiin aan qorshadana uu yahay wasaarada haweenka dowlad goboleedka hirshabeellaha inuu ilaa sideed dugsi laga furo laba gobolka shabeellaha dhexe oo afara iyo hiiraan oo afara oo degmooyinka loo qaybinaha hadii la yidhaah
ugu dambeyntii adigoo ku hadlaya magaca wasaaradda haweenka iyo guud ahaan kan hirshabeelle haweenka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan haweenka hirshabeelle ee ku dhegeysanaya maxaad kula talin lahayd ama fariin aa u diri lahayd
waxa aan maaragtay anooga faaideysanaya aan kula talin lahaa inay ka qayb qaataan dhismaha iyo maamul maamul sameynta deegaanada hirshabeelle iyo guud ahaan soomaaliya inay ka qayb qaataan nabadda iyo dib heshiisiinta inay hormuud u noqdaan sidii xasilooni siyaasadeed oo dalka uu maaragtay u heli lahaa sababtoo ah dhibaatooyinka ugu badan ee aan soo aragnay oo dulad la-aantaa waxay ahayd dhibaato dayac badan na gaarsiisay dalka dibadiisa aan ku dayacannahay gudihiisa aan ku dayacannahay aan ku dayacanay caruurteenii maaragtay hanan weynay qaar ay aadaan baddi qaar ay aadaan dhibaatooyin in maaragtay la baro dawlad ayuan arkin in la baro in wax la dilo kaliya inaan maaragtay garab buuxa iyo garab weyn sooma haweenka haweenka soomaaliyeed ama janiskan ka faa'iidaysanayo waxaan aada iyo aada iyo aada fariin ah u faraa waxa ay anfacaysa nidaamka iyo kala dambeynta waa haweenka oo raggoodii iyo walaalahood iyo caruurtoodiiba ayna nabad helin haddii dawlad la waayo marka inaan dawladda la garab istaago lagala shaqeeyo sidii meel kasto degmo kasto wax kasto aan oga qayb qaadan lahayn sidii maaragtay lagu samata bixi lahaa dalka iyo dadka aada baad umahadsantaha wasiir aad iyo aad